cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kana mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah isagoona eedeemo kala duwan u jeediyey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ugu horeen waxa uu sheegay inay isaga hareen gaariga u wado xasan sheekh horeyna ay uga hareen dad badan kadib markii la arkay buu yidhi inuu meel qaldan ku socdo waana wixii waddadii hore ee lagu soo hallimay annaga waan u naseexaynay madaxweynaha anigii madaxweyne sheekh shariif iyo rag kale fadhiyaan la yeelanay wixii tale aan sii karna waa siinay gaarigan oo wado dabcan waagii tareenaa loo bixiye soomaaliya meeloo tareen ku socda aniga maba aqaane dalkeena tareenno ma lehe taasaa markii hore qaldaneedba laakiin gaaridan shidaalka meesha uga dhammaanayaan sugaynaa marka uu ka dhammaado madaxweynaha keligiis arkay inuu saaran yahay isaga isaga degi doono haddana tartartiibaa looga degaa qoloba meela uga hartaa innaga waa hore aragnay inuu meelu ku dhammaanaa jirin marka waa isaga harnay hadda qoloba maalinay ka degtaa hadda jubbalandaa ka degtay hore puntlandaa uga degtay dadka tartiib xildhibaanada qaaraa ka degaaya waa sii socdaa markuu shidaalka goosto madaxweynaha asagana asaga ka degi doono ee waxaan diidana inuu wakhti naga lumiyo waxaa ficnaa lahayd oon talo ugu jeedinaynaa madaxweynuhu waxaan hortaa alla jiriyo waa la heli waayey sidoo kale mar uu soo hadal qaaday dhulboobka ka jira magaalada muqdisho ayuu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu boobayo hantida guud ee dalka islamarkaana uu ka gadanayo shakhsiyaadda jihooyin kale oo aan la ogeyn waxa ay yihiin midda kaloo meesha taalla waxaa waaye madaxweynaha waxaan ku celinaynaa hantida qaranka ee la gadaayo ha la joojiyo in wasaarado iyo wakaalado aysan lahayn meelay degan yihiin ay xarumo lahayn hantidii dhulkoo dhan qarankaoo dhan leeyahy waa laga maarmay sax maaha annaga waxaan u aragnaa inay qiiq isku qaris tahay sharci xisbi iyo sharci doorasho iyo waxaa la leeyahay qof iyo cod iyo inay feeg tahay la rabo indhaha dadka in looga leexiyo boobka ku socda hantida qaranka hantidii dadweynaha soomaaliyeed ay lahaayeen waa la wada iibiyey askartii masaakiintahade furmaha dagaal ku jirtay ilmahoodiiyo xaasaskoodiiaa la barakicinaya dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa wajahaysa cadaadisyo xooggan oo kaga imaanaya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaasoo marar badan dhaliilo kala duwan u jeediya xasan sheekh